aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir weli waxaan ku guda jirnaa taqdiyada iyo tebinta gaarka ah ee ku aadan weeraradii xasminta ahaa ee saake ka dhacay deegaano dhowr ah oo ka tirsan shabeellada dhexe runtii waa sidaan hore u sheegnay bashiir xogihii u dambeeyey ee haddana soo gaaraya ee warqabadka idaacadda islaamiga al andulus ku soo dhacaya waxay tilmaamayaan in dhammaanba goobihii saakay ay mujaahidiintu weerada cagmarinta ah ay ku qaadeen ay mujaahidiintu hadda la wareegeen oo si buuxda gacanta ugu hayaan goobahaas waxaa ka mid a deegaanka daarunicma deegaanka cali fooldheere iyo deegaanka ceel cali axmed dhammaanba hadda ciidanka mujaahidiinta ayaa gacanta ku haya sida hadda wariyaasheenna ku sugan furmaha dagaalka ayna soo gaarsiinayaan horena aan u sheegnay runtii bashiirow dagaaladii saakay waxay ahaayeen dagaalo ka duwan dagaaladii hore waxaan la soconnaa shabeellada dhexe goobaha cadowga ay kaga sugnaayeen in dhowr jeer mujaahidiinta weeraro xasmin ah oo cagmarin ay ugu qaadeen sida deegaanka daarunicma oo in ka badan shan jeer mujaahidiinta weeraro noocaas ay ku qaadeen bashiirow dagaaladii saakay dhacay runtii waxay ka duwanayeen dagaaladii hore dhacay waxyaabaha ay kaga duwanayeen dagaaladii hore waxaa ka mid ah horta goobaha mujaahidiintu ay doorteen ee la weeraray oo sida daarunicma ceel cali axmed iyo cali fooldheere waxay ahaayeen saldhigyo waaweyn oo murtadiintu ay kaga sugnaayeen deegaanadaasi muddo sanad iyo bar ka badanna ay ku sugnaayeen halkaasi haddiisaba laba sana ku dhoweyn runtii marka waa meelo ay si weyn u degeen murtadiinta gaar ahaan saldhigan ceel cali axmed wuxuu ahaa saldhig aada u weyn oo maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah oo nuucyo kala duwan isugu jira ay ku sugnaayeen haddii ay ahaan lahaayeen gorgor haddii ay ahaan lahaayeen maleeshiyaadka ridada macwiisleeda la leeyahay haddii ay ahaan lahaayeen maleeshiyaadkan danab ee bangaraafta iyo maleeshiyaad kaleoo ashaamud ah oo murtadiintu ay halkaa geeyeen wuxuuna ahaa saldhigaas saldhig caratuur u ah ama laga ilaaliyo goobo ay murtadiinta kaga sugan yihiin shabeellada dhexe marka runtii maleeshiyaad aada u fara badanna way joogeen allah ayaa ku mahadsan ciidanka mujaahidiinta saaka waxaa u suura gashay inay maleeshiyaadkaas cagta mariyaan saldhigii murtadiinta iyo deegaankaba ay la wareegaan dagaalba halkaasi ka dhacay weliba dagaalkaasi halkaa ka dhacay waxaa ka qeyb qaatay oo qeyb ka ahaa inay dhaceen camaliyaad istishaadi ah oo qaarkoodna dagaalka lagu dahafuray qaarna inta dagaalka uu soconayey geesiyaal ka tirsan guutada istishaadiyiinta ay fuliyeen haddaan u imaano saldhiga cali fooldheer waa saldhig isagana weyn oo maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ay ku sugnaayeen cali fooldheer runtii waxay u dhowdahay mahadaay oo ah meel ay haystaan murtadiinta oo ka tirsan shabeellada dhexe runtii marka saakan weerar ballaaran baa halkaasi ka dhacay oo mujaahidiinta ay halkaa ku xasmiyeen cadowga allah fadligiisna mujaahidiinta u suuro geliyey inay deegaankii la wareegaan deegaanka daarunicma runtii dadka muslimiinta dhagahooda dhowr jeer ayay kusoo dhacday in mujaahidiinta halka ay xasmiyeen laakiin weerarkii saaka wuxuu mid ka duwanaa weeraradii hore runtii murtadiinta waxay isku dayeen marka hore inay dagaalamaan kadibna allah ayaa jebiyey oo mujaahidiinta ayaa ka guuleystay ciidanka mujaahidiintana deegaanka ayay si buuxda gacanta ugu dhigeen oo ay la wareegeen kadib firxadkii murtadiinta oo u caray deegaanka alkowtharna mujaahidiintu maysan ka harin oo hadda waxaa leeyahay inta u dhexeysa alkowthar iyo daarunicma waxaa ka dhacay dagaalo lagu bacsanayo firxadka maleeshiyaadka ridada haddaan u imaano bashiiro khasaaraha runtii dagaaladii saakay aad buu u badan ilaa iyo haatan taliska ciidanka mujaahidiinta ayaan ka sugaynaa tirada rasmiga ah ee khasaaraha cadowga gaaray haddii dhimasho iyo dhaawac ay tahay iyo sidoo kale haddii jiraan khanaa'im murtadiinta laga furtay marka dagaaladu saaka waxay ahaayeen kuwo saf ballaaran ah oo isla socday runtiina ka duwanaa dagaaladii hore u dhacay khasaaruhuna uu aad u weyn yahay wixii soo kordhay insha allahu tacaala waan soo gudbin doonaa waxaan sidoo kalena soo gudbin doonaa wariyaasheena ku sugan furumaha dagaalka oo iyaguna na soo siin doona tafaashiisha iyo xogaha dheeraadka ee soo kordha